فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa sagaal iyo labaatanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaa kula gudboon markii aad rabta inaad u baarinimo fasho waalidkaaga muxuuse yahay fiqiga u baarinimo falka waalidka marka laga hadlayo arrimo fudud warbixin ayaad dhegaysan doontaan maxaad ka taqaanaa micnaha iyo waxa loola jeedo fitamiin xaggee laga helaa meeqa nuuc ayuuse u qaybsamaa ahmiyad intee leeg ayuuse u leeyahay bini'aadamka maxaase ku imaanaya haddii uu jidhka bini'aadamka ku yaraado fitamiinada warbixin ku aadan ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan xalqada lix iyo labaatanaad ee taxanaha qasasu min ataariikh xubintii ma ogtahay ayaan ka marnayn ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maxaa kula gudboon markii aad rabta inaad u baarinimo fasho waalidkaaga muxuuse yahay fiqiga u baarinimo falka waalidka marka laga hadlayo arrimo fudud maxamed amiin ayaa warbixintan ku eegayaa وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا in badan oo ka mid a walaalaha isugu jira rag iyo dumar ee doonaya inay u baarinimo sameeyaan waalidiintooda waxaa ka maqan oo aanay garanayn fiqiga u baarinimo falka waalidka marka laga hadlayo arrimo fudud oo fudeedkooda dartooda ka maqan maanka in badan oo ka mid ah dadka sababo ku aadan in ay caado ka dhigteen dhaqanno ka duwan arrimahaas
وهما تاج فوق الراس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي tusaalooyinka arrimahaasi loo soo qaadan karana waxaa ka mid ah fiqiga u baarinimo falka waalidka oo ah mid badan ayaan waxaan ka sheegi doonaa dhowr iyo toban qodob waxaana ka mid ah salafku waxay iska reebi jireen in waalidka lala doodo xujo iyo daliilna looga adkaado kitaabka birul waalideen ee libnuljosi waxaa ku yimid yasiid ibnu abi xabiib waxa uu yidhi waalidka oo xujo looga adkaado waa caasinimo taa macnaheedu waxa uu yahay in waalidka hadalka looga adkaado ama sidoo kale lagu dadaalo in waalidka warkooda looga adkaado xujo sidaba ay maanta dad badan sameeyaan qodobka labaad ee ka midka ah ubaarinimo falka waalidka waxa uu yahay in qofka uu isku dayo fahamka dalabaadka waalidkiisa oo uu u adeego ka hor inta aanay ka codsan arrintaasi ayaana qalbiga waalidka u wanaagsan oo ka sarraysa dullinimada oo ah in loo mana sheegto waalidka waxaana tusaale ahaan la doonayaa in waalidka wax loo hibeeyo si iyaguna ay usii hibeeyaan ama ay usii sadaqaystaan sidoo kale qodobka saddexaad ee ka midka ah fiqiga u baarinimo falka waalidka ayaa isna waxaa ka mid ah marka uu alla kuu doorto inaad u baarinimo fasho waalidkaaga mid ka mid ah ama labadoodaba yuusan shayddaanku kaa cayrinin howshaasi wanaagsan oo yuusan ku odhan aaway kaalinta walaalahaaga muxuu yahay doorkooda iyo halkay aadeen qodobka afaraad ee ka midka ah fiqiga u baarinimo falka waalidka al-imaam al-xasanulbasri waxa uu yidhi in aad la cashayso hooyada oo aad weheliso islamarkaana aad la fadhiisato ayaan ka jeclahay in aad soo gudato xaj sunno ah qodobka shanaad ee ka midka ah qodobadan waxa uu yahay haddii ay waalidiintu kugu dhaawacaan hadal ama ficil isku day inaad qarsato caradaada xitaa qalbigaaga ha dilaacee maxaa yeelay labada waalid si dhaqso ah ayay kugu soo noqon doonaan iyagoo ka qoomameenaya waxa ay kuu geysteen ogowna murugadaada darteed in laba jeer uu dilaacayo qalbigooda qodobka lixaad ee ka midka ah fiqiga u baarinimo falka waalidka waxa uu yahay hortooda waxaad ku muujisaa xiriirka wanaagsan ee aad la leedahay walaalahaaga rag iyo dumar intaba kana aamus wixii ku dhibayo oo ay kugu sameeyaan oo cudurdaar u raadi wanaaggoodana bannaanka soo dhig xumaantoodana qari marka aad la joogto waalidka arrintaasi waxay faraxgelinaysaa waalidka qodobka toddobaad ee ka midka ah fiqiga u baarinimo falka waalidka waxa uu yahay waa arrin xumaan badan in waalidka uu dhalay ilmo waaweyn oo caqli leh haddana marka uu dan leeyahay uu waayo qof garab istaaga oo uu ku qasbanaado inuu raaco qof ay saaxiiba yihiin ama shaqaale marka uu doonayo inuu isbitaalka aado ama masaajidka ama uu ka qayb galo munaasabadaha inaad goobahaasi muhiimka ah u raacdo waalidkaaga waxa ay u tahay farxad iyo faan miraha wanaagsan iyo ajarka aad ka helayso arrimahaasi wanaagsan waxaad ka arki doontaa ubadkaada ka hor inta aan la gaarin aakhiro منحاني عطفا وحنانا وهباني سكنا وأمانا أمي قد تعبت في الحمل وهنا حملته على وهن كم عانت لما ولدتني وبإرضاعي في الحولين qodobka sideedaad ee ka midka ah fiqiga u baarinimo falka waalidka waxa uu yahay waa inaysan qalabyadan casriga ee hadda la isticmaalo kuu diidin in aad si toos ah ula xidhiirto waalidkaaga ceeb iyo dembi ayay kugu tahay in adigoo la joogo waalidkaaga kaga mashquusho aaladahan maxaa yeelay taasi waa quursi aad iyaga quursiinayso iyo xumaan aad gaarsiinayso qalbigooda qodobka sagaalaad ee ka midka ah fiqiga u baarinimo falka waalidka ayaa isna ah uga sheekay waalidkaaga waxa ay jecel yihiin ee ma ahan inaad uga sheekayso waxaad adigu jeceshahay dareensiinna inaad ku faraxsan tahay inaad u adeegto caamilka nafsiga waa mid ka mid ah albaabada ugu ballaaran ee xagga baarinimo falka haddii aad wanaajiso adeegiisa qodobka tobanaad ee ka midka ah fiqiga u baarinimo falka waalidka waxa uu yahay waa inaadan dareensiinin in walaalahaagu aysan danaynayn u baarinimo falkooda adiga oo keliyana tahay qofka isku xilsaaray arrinkaas u sheeg inay indhadoogsi u yihiin carruurtooda gaabiska uu sameeyey midkoodna uu ku yimid duruuf jirtay qodobka koob iyo tobanaad ee ka midka ah fiqiga u baarinimo falka waalidka waxa uu yahay dood adag hala gelin walaalahaaga hana isku buuqina idinka oo waalidiinta la jooga taasi waxa ay naxdin ku tahay waalidka waxayna muujinaysaa in maqaamkooda aada liidaysaan qodobka labiyo tobanaad ee ka midka ah fiqiga u baarinimo falka waalidka waxa uu yahay qof kasta oo naga mid ah waa inuu ogaado in labada waalid marka ay weynaadaan ay ciriiri dareemayaan baahidooduna ay aada u badanayso sabarkooduna uu yaraanayo ee marka ha ku odhan uf ama hadal xun qodobka saddex iyo tobanaad ee ka midka ah fiqiga u baarinimo falka waalidka ayaa isna ah waa inaad alla aada ugu barisaa in uu ku waafajiyo u baarinimo falka labada waalid waxaadna tidhaahdaa allow ii dembi dhaaf aniga iyo labadayda waalid una naxariiso sidiiba ay ii soo barbaariyeen aniga oo yar بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان لطفا مع عطف وحنان لطفا مع عطف وحنان
بلد ينبي زخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولد ينبي زخرفها فتنتا qaybaha hore ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan maxaad ka taqaanaa micnaha iyo waxaa loola jeeda fitamin xaggee laga helaa meeqan wac ayuuse u qaybsamaa ahmiyad intee leeg ayuuse u leeyahay jidhka bani'aadamka maxaase ku imaanaya haddii jidhka bani'aadamka ku yaraado fitaminada warbixin umuurahaasi ku aadan waxaa soo gudbinaya cabdisamed cabdulaahi fitamiin waa dhismo orgaaniga ah oo uu qofka bini'aadamka ahi u baahan yahay si uu u ilaashado noloshiisa iyo caafimaadkiisa intaba waxaana laga helaa dhammaan fitamiinada waxyaabaha ay bini'aadamku qaataan dhab ahaantii haddii uu jirka bini'aadamku ku yaraado ama uu ku bato waxay jirka bini'aadamka u keenaysaa dhibaatooyin caafimaad guud ahaan fitamiinada waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo kale ah kuwa ku milma biyaha waxayna ka kooban yihiin sagaal fitamiin iyo kuwa ku milma dufanka kuwan waxay ka kooban yihiin afar fitamiin haddii aan kormarno fitamiinada ku milma biyaha kana kooban sagaalka fitamiin ma kaydiyo jirka qofka haddii uu qaato kimiyo badan waxaa dhacda in jirku soo saaro uguna takhluso si sahlan iyadoo uu soo raacsiinayo kaadida qofka bini'aadamka ka imaanaysa waxay kale yihiin sagaalkaas fitamiin fitamiin loo yaqaano b combolokis oo ka kooban siddeed nuucoo kale ah b n b two b tree b five b six b seven b nine b twelve iyo fitamiin loo yaqaano c sagaalka fitamiin ee aan kor ku soo xusnay mid kastaahi wuxuu leeyahay faa'iidooyin gooni ah haddii aan ku bilowno fitamiin b n wuxuu qabtaa in kaarbonhaydraatka la qaato uu u bedelo awood taasoo uu helayo jirka bini'aadamka wuxuu kale uu ka qayb qaataa ilaalinta caafimaadka wadnaha iyo unugyada kale ee dareemaha waxyaabaha ka dhasha markii uu jirku ku yaraado waxaa ka mid ah miisaanka qofka oo yaraada qalqal ku yimaada dhanka maskaxda sidoo kale waxaa ka dhasha cudurrada keena neefta oo qofka ku yaraata wadna garaac xubnaha jirka oo xanuuna iyo mararka qaar in qofka jirkiisu bararo ilaa uu gaaro in haddii farta lagu riixo uu diismo waxaa fiican maalinkii in qofka bini'aadamka ah qaato kimiya ku filan oo fitamiin b n ah tusaale ahaan ilmaha naaska nuugaya waa inay helaan eber dhibic labo ilaa eber dhibic saddex milgaraam halka ay u baahan yihiin carruurta kale eber dhibic shan ilaa eber sagaal milgaraam dumarka ayaa u baahan hal milgaraam maalinkii laakiin ragga way ka badan yihiin oo waxay u baahan karaan hal dhibic laba milgaraam oo fitamiin b n ah waxaa kaloo wanaagsan in gabdhaha uurka leh gaarsiiyaan ku dhowaad hal dhibic afar milgaraam haddii uu qofku iska badiyana wuxuu dareemayaa hurdo badan iyo xubnaha jirka oo cuslaada masaadirta ama meelaha ugu muhiimsan ee laga helo fitamiin b n waxaa ka mid ah qudaarta misirta salbukada iyo lowska fitamiin b two waa mid ka mid ah fitamiinada ka qayb qaata koriinada jirka iyo inuu soo saaro in badan oo ka mid ah unugyada cascas ee dhiigga beerka iyo keliyaha waxaa ku jira oo ay leeyihiin xoogaa fitamiin b two ah balse kuma filna jirka bini'aadamka oo qofku wuxuu u baahan yahay inuu qaato kemiya fitamiin b two ah maalin kasta meelaha laga helo fitamiinkan waxaa ka mid ah hilibka cad qudaarta cagaaran ukunta iyo caanaha celcelis ahaan maalinkii wuxuu u baahan yahay ilmaha sanadka ka yar inta u dhexaysa eber dhibic saddex ilaa eber dhibic afar milgaraam halka kuwa ka sii weynna ay u baahan yihiin inta u dhexaysa eber dhibic shan ilaa eber sagaal milgaraam qofka qangaarka ah haddii uu dumar yahay wuxuu u baahan yahay hal ilaa hal dhibic hal milgaraam haddii uu rag yahayna waxaa ku filan hal dhibic saddex milgaraam laakiin hooyada uurka leh waa inay gaarsiisaa ilaa hal dhibic afar milgaraam halka tan nuujinaysana ay gaarsiinayso ku dhowaad hal dhibic lix milgaraam dadka xasaasiyadda qaba iyo hooyooyinka uurka leh iyo kuwa nuujinaya waa inay aad u taxadaraan marka ay kemiyo qadar badan ah ka isticmaalayaan fitamiinkan kemiyo dheeraad ah oo intaan ka badan ayay qaadan karaan dadka qandhada saa'idka ah ay hayso kuwa aadka u shubmaya kuwa beerka xanuunaya iyo dadka caloosha ka jiran waxyaabaha lagu garto dadka uu fitamiin biga ku yaraado waxaa ka mid ah indhaha oo cuncuna iftiinkuna dhibo carabka iyo faruuryaha oo olola ama gaduuta qaar ka mid ah maqaarka oo dilaaca dhiig yari iyo cudurro kale fitamiin b tiri wuxuu ka qayb qaataa badqabka maqaarka iyo neerfaha haddii kemiyo badan laga qaatana wuxuu yareeyaa nisbada kolestarolka dhiigga waxyaabaha keena inuu hoos u dhaco fitamiinka noocana waxaa ka mid a cunto xumada iyo in qofku si joogta ah u isticmaalo galleyda isagoo ka go-aya dhammaan cuntooyinkii kale sidaa daraaddeed dadka ugu badani uu fitamiinkan ku yaryahay waxay ku nool yihiin hareeraha webiga niil ee dalka masar haddii aad fitamiinkan in badanoo xaddhaaf ah ka isticmaasho waxaa laga yaabaa inuu kuu keeno madax wareer lalabo shuban iyo in mararka qaar uu dareemo qofkaasi beer xanuun nisbada uu u baahan yahay qofka biniaadamka ah maalintii waa labo ilaa labiyo toban milgaraam oo carruurta ah afar iyo toban milgaraam oo dumarka ah halka ragguna u baahan yihiin lix iyo toban milgaraam maalinkii balse waxaa kasii badan dumarka uurka leh iyo hooyooyinka nuujinaya oo u baahan maalin kasto ku dhawaad sideed iyo toban milgaraam inta ugu badane uu qofka maalinkaasi qaadan karo waa soddon iyo shan milgaraam meelaha ugu badanee fitamiinka noocaan ahi laga helo waa qudaarta cagaaran iyo yaayada karootada timirta ukunta kalluunka ama malayga iyo sidoo kale shimbiraha dawaajinta loo yaqaano oo ah kuwa ay bini'aadamku rabaayaystaan sida digaaga booloboolada gorayada iyo wixii la mid ah waxaa jira noocyo kale oo ka harsan fitamiinada oo fawaa'id u leh jirka bini'aadamka xalqooyinka toddobaadyada soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa inshaa allah ولا ألهك عنه أنيق روضا أنيق روضا ولا خدر بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت barnaamijka aqooniyo ogaal ayaa duuli dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada lix iyo labaatanaad taxanaha qasasu min ataariikh oo aad ku dhegaysataan barnaamijka aqooniyo ogaal خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى abu cabdilaahi moxamed ibnu muusa alkhawaarsimi waxa uu dhashay boqollixdaniyoafartii hijiriyada kuna dhashay mandiqadda khawaarsim ee u kala qaybsantay maanta waddamada kazakhistaan usbekistan iyo turkumanistan maxamed ibnu muusa alkhawaarsimi waa mid ka mid a haldoorada cilmiga ku tilmaamnaa ee waqtiyadii dhexe ama alcusuur ulwusdaa sidoo kale waa mid ka mid a culimmadii muslimiinta kuwoodii ugu muhiimsanaa waana kan lagu naanayso aabbihii aljabrada aasaaskii uu aasaasay cilmiga xisaabta aljabrada daraaddeed wuxuu qayb lixaad leh ka qaatay culum fara badan sida cilmiga falaga iyo kan loo yaqaano aljuquraafiya iyo alriyaadiya ah waxaa lagu tiriyaa loona arkaa inuu ka mid ahaa culimmadii muslimiinta ee ugu horreeyey dhanka xisaabta maxaa yeelay waxay ka qayb qaadatay shaqooyinkii muhiimka ah ee uu ka qabtay dhankaas iyo cilmiga xisaabta inuu cilmigaas horumaro wakhtigiisii iyo casrigii uu noolaa wuxuu xiriir la sameeyey khaliifkii cabaasiyiinta wakhtigaas ee alma'muun wuxuuna ka shaqo bilaabay daartii loo yaqaanay baytulxikam ee ku taallay baqhdaad wax yar kadib markii uu ka shaqo bilaabay daarta ayuuna kasbaday kalsoonidii khaliifka waxa uuna muteystay in loo igmado maamulka iyo hogaaminta guud ee baytulxikam sidoo kale waxa uu khaliifku u xil saaray inuu sawiro qariirad guud oo dhulka tilmaamaysa taasoo ay kala qayb qaadanayeen ku dhowaad toddobaatan juquraafiyahan inta uusan dhiman ka hor waxa uu ka tegay maxamed alkhawaarsimi kutub badan oo ku saabsan cilmiga falaga iyo juquraafiga waana ninkii ugu horreeyey ee kala saara cilmiga xisaabta iyo kan aljabraha sidoo kale waa ninkii ugu horreeyey ee xaliya cilmiga aljabraha usluub cilmiyeysan oo caqligal ah waxaana lagu tiriyaa inuu ahaa culimmadii muslimiinta ee ugu caansaneed cilmigan guud ahaan caalamka dhab ahaantii waxa uu ku hormaray alkhawaarsimi meelo fara badan oo aan ahayn dejinta iyo aasaasidda uu aasaasay cilmiga aljabraha waxyaabaha kale ee uu ku hormaray waxaa ka mid ah culuumta falaga ama xidigaha taasoo marjac muhiim ah oo lagama maarmaan ah u noqday dadka wax ka qora mawaadiicda cilmigaas ilaa hadda waxa uu caalimkan dadka u bidhaamiyey cilmiga jiyometriga wuxuuna ku qotamaa horumarka reer yurub ka gaareen cilmiga riyaadiyaadka waxay ka qaateen aqoon-yahanadooda cilmigan maxamed alkhawaarsimi haddaysan taas heli laheenna reer yurub way dib dhici lahaayeen oo ma aysan gaareen horumarka ay maanta ku taamayaan waxa uu soo handisay maxamed alkhawaarsimi mafhuumka ama aragtida loo yaqaano alkhawaarsimiya taasoo ku saabsan cilmiga xisaabta iyo kan riyaadiyaadka waxayna keentay oo ay sababtay aragtidaas in dadka qaar ay ugu yeeraan aabbihii cilmiga xaasuubka ilaa ay kelimadda khawaarsimiyaad oo ay adeegsadaan dad badan oo ku hadla luuqado kala duwan oo caalamka ah waxayna ka dhambasheen magaciisa waxa uu qabtay alkhawaarsimi waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin cilmiga aljabraha iyo muhalladka ama saddexagalka falaga juquraafiga iyo weliba cilmiga sida loo sawiro khariiradaha waxay keentay shaqooyinkiisaas manhajiga ahaa ee lahaa xeerar la raaco iyo kuwooda caqliga keliya ku astaysnaa in xal laga gaaro waxa loo yaqaano mucaadalaadka ama af soomaaliga xisaab ahaan lagu yidhaahdo isla egyada ilaa cilmigaas uu magac ahaan u qaato aljabra ugana qaato kitaabkiisii ahaa xisaabuuljabri waalmuqaabala waxay ahayd shaqooyinkii waaweynaa ee uu ka qabto majaalka riyaadiyaadka wax ka dhashay baaritaanadiisii qaaska ahayd ee uu isagu sameeyey goonina uu u lahaa wuxuu ka midho dhaliyey oo uu horumariyey afkaar iyo aragtiyo hore kadib markii uu ururiyey dhammaan macluumaadkooda iyo wax walba oo ku saabsan waxayna u badnaayeen waxyaabo la isticmaali jiray wakhtigii hunuudda iyo kangiriiga intaba waxa uu sabab noqday in caalamka ilaa iyo maanta uu isticmaalo xisaabta ama tirooyinka carabiga ah hal labo saddex afar iyo shan waxaa kale uu ka qayb qaatay in tirooyinka lagu daro cadadka eber taasoo fikirkiisa uu kasoo bilowday dhanka iyo hindiya waxay door weyn ka qaadatay horumaradiisii dhanka riyaadiyaadka inuu guud ahaan horumara cilmigaas iyo dhammaan culumta la xidhiirta marka laga soo tago waxqabadkiisii dhanka cilmiga xisaabta wuxuu kaalin mug leh oo lama ilaawaan ah ku lahaa cilmiga falaga asagoo kusoo biiriyey baaritaanno hor leh una dejiyey waxa loo yaqaano muthalathaad iyo jadaawil falakiya waxaana lagu tiriyaa in kitaabka aljabru walmuqaabala mid ka mid ah kuwa ugu caansan kutubtiisa kitaabkan wuxuu ka hadlayaa mucaamalaadka dhex mara dadka dhexdooda sida wax soo iibsiga iyo iska iibinta intaba sidoo kale sarifka iyo ijaarka ayuu ku xusay kitaabka waxaa ku jira kitaabkaas sida loo cabiro masaaxada daa'irada ama goobada iyo sida loo cabiro qudriga ama gacanka sidoo kale waxaa ka mid a waxyaabaha uu ku dhex sheegay kitaabkiisa sida loo cabiro jiyometriga sida saddex geesle afar geesle iyo kan dhuuban kutubtiisa kale waxaa ka mid ah zayju sindihindi suurat alard can duhuuri alard macrifatu saacati almushriq fii kulli baled macrifatu samti min qibali alirtifaac waxa uu ku geeriyooday magaalada baqhdaad sannadkii laba boqol soddon iyo labadii hijiriyada
الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أخبالا راغبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
qaybaha dambe ee barnaamijka aqooniyo ogaal ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ma og tahay ma og tahay dhegaystow in qofkii ugu horreeyey ee jideeyey in laba ragco oo sunno ah la tukado inta aan la dirin ka hor uu ahaa saxaabiga jaliilka ah ee khubayb ibnu cadiy ma og tahay in webiga niil uu yahay webiga ugu dheer caalamka kaasoo dhirirkiisa uu gaarayay lix kun lix boqol iyo konton kilomiter ma ogtahay in qofkii ugu horreeyey ee qur-aanka la jahra quraysh hortooda uu ahaa saxaabiga cabdulaahi ibnu mascuud alhudali ma ogtahay in saxaabiga cumar binulkhadaab uu yahay qofkii ugu horreeyey oo bilaaba ama dhaqangeliya taariikhda hijiriga ma ogtahay in daacigii mujaahidka ah ee sheekh maxamed axmed rooble oo loo yaqaano boqolsoon uu dhashay sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol konton iyo saddexdii milaadiga ma ogtahay in silsilada buuraha ee ugu dheer caalamka ay tahay buuraha loo yaqaano andiis kuwaasoo taxan ilaa masaafo dhan toddoba kun iyo boqol kilomiter
فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا